horta liiskan waxaa loo sameeyey in la helo dadka dhalinyaradu wax kaga dayan karaa marka tusaalayaasha la yidhi waa wax lagu dayan karo waxaa kamid ahaa sidii aan ugu dhabaradaygay ee aan jiarka ugu ahaa inaan qabto shaqo kasta oo ila soo gudboonaysdoonaatay waktiyadii adkahay soo maray waxaan berigaan waddanka joogen yaraa fasaxka tabiiga ayaan tegi jiray oo aan runtii wax badan ka bartay markaan xataa geejira noqday oo aan habeenba meesha geel u soo hoydo aan ardaha ka sameys ama ka samaysan jiray marka berigaas kama dhigi jirin nin magaalo ka yimid oo hawsha inta geejiro qabto in laagayaan samayn jiray sidoo kale markii aan ingiriiska imid shaqooyinka ugu horreeya qabto waxaa kamid ahaa inaan beer ka shaqeeyo oo aan guro midhaha baarka la yidhahdo strowberryga taasoo ahayd shaqadii igu adkeyd ee qabto oo ka adkeysay xitaa geejirnimadii waayo maalin oo dhan baa la fuuranayaayo mare la gugudeenayaayo midhaha la guri jiray maalintii ugu horreysay bahalka guray markaan ku noqday horta kii jaamacadda anigoo kabahayga xidhan baan sadeertii aan ku fadhiistay ku gama iyadoo aanan dharkii stroberiga lahaa iska saarin wax walba strobery yooraya marka cayd inaan qaato waxaan ka doorbiday shaqada adag marka waxaa leeyahay runtii oo dhalinyarada iskuulada kasoo baxday ee ceebta u haysata shaqooyinka noocan oo kale ah oo ka doorbida shaqa la-aan iyo shaxaad iyo inay reerkooda dulsaar ku ahaadaan waxaa leeyahay sharafta waxay ku jirtaa inaad naftaada ku tushato oo muruqmaal noqoto marka loo baahdo si fiican hataa caafimaadka ku jira inaad hataa caafimaadka ku jira inaad maskaxda iyo muruqba ka shaqaysiiso inaad xoogsato ka ahayd salafkood waa tahay tusaalaha labaadee la soo qaatayna wuxuu ahaa shaqadii aan berigii ka helay mashruucii xawaaradaha iyo b b ee nairobi xafiiskiisu nairobi ahaa marka berigaasoo aan meesha ku arkay musuq maasuq ballaaran oo dadkii markaa qaarna ka qeyb qaateen qaarna indhaha ka qarsadeen wixii halkaa ka socday marka anigu waxaa waktigaa goostay inaan wax ka qabto anigoo ogaa inaan shaqadeyda ku waayi karayo oo dhibaato badan iga imanayso marka tii waata keentay inaan markaa shaqadeydii ku waayo aan muddo afar sano aanad daba socdo kiiskaasi runtii oo musuqmaasuq baahsan ka jiray mashruuca iyo ligii soomaaliya oo dhibaato weyn runta soomaalida ulahaa hawsha waxaan geliyey muddo afar sano ahayd ee afartaas sano wakti ka badan kii igaga baxay shahaadadii b h d dan waddanka ingiriiska ka sameeyey taasoo runtii akhritaankii suuro gelisay in aan tiiskii ka helo iyo d b oo markaa lacagtii magdhow ahayd ee laysiiyey ayaa noqotay tii aan ku bilaabay shirkadda bilada lagu siiyey dee muddadana aad usoo shaqaysay sidaad sheegtayna noloshaana aad soo martay dad badan oo caanka ah oo madow dalka britanna ayaga laftoodu ay dadkii dee loo soo qoray ee ku tartamay ay ahaayeen sidaad markaa dareentay ismaaciil runtii waan ku faraxsana waayo waxaan waxaan qabaa magaca runtii soomaalida dibadda had iyo jeer waxaa lala xidhiiriyaa un waxyaala xun marka in de waxaan qabaa dad badan oo soomaaliya wax fiican qabsaday shaqooyin wana wax kusoo kordhiya dhulka halkanay joogaan iyo wadankoodiiba marka de in warkan xuna soomaaliya lala xidhiirinayo wax ka duwan soo baxa runtii waan ku faraxsanahay iyo iyo sidaa guddidan miiska soo saartayba ay sheegtay in in in in tusaalahaydu noqdo wax dhalinyaradeynu ku dayan karto oo marka la eego halkii aan kasoo bilaabay waa hagaag shirkaddan well remit lacagta ayaa la isugu xawilaa ismaaciil wadamada reer galbeedka iminka waxaynu ognahay in xeerarka u yaalla bangiyada ay aada u adag yihiin oo aanay sahlanayn wax saameynay ma kugu yeesheen xeerarkaasi horta qaabkaan loo bilownay shirkadda markii hore ayaa ahayd nidaamka digitalka oo noo fududaynaya in dee la ogaado lacagtii meeshii ka imanayso had iyo jeer dadka de aan noo shaqayna waa qof marka horeba baan un le waxaa kaloo runtii bidowgii aan sameeyey baadamaa markii aan mashruuca iyo muddo ka shaqeynaya hawlahaan ka shaqeynaya ahaayeen complianceka iyo wixii la xidhiidha in wadan kasta si sharciya aan uga shaqeyno baadamaa aanu bilownay shirkadda wak waktidii xeerarkan adag lasoo rogay dabadeed waxaanu noqonay shirkadii shirkadaha cusub ee technology shaqeeya ee lacagaha dira kuwii ugu horreeyey lisan ka qaata kontonka gobol ee maraykanka